degmada xudun ee gobolka sool ayaa markii ugu horreysay yeelatay golo degaan kuwaas oo ku soo baxay doorashadii golayaasha degaanka ee somalilan ka dhacday dhowaan maayarkii ay doorteen xubnahaasi golaha degaanka ee degmada xudun maxamed jaamac xirsi oog leh ayaa la hadlay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol
bismillahi raxmaan raxiim marka hore doorashadu si fiican bay u dhacday sidaan idiin sheegay bay u dhacday si fiican oo qiimo badan bay u dhacday markaan ka hadlo xagga horumarka degmada xudun degmada xudun golo hore ma lahayn oo deegaaneed maanta ugu horraysa waxaanu aad iyo aad u jecel lahay in garbaha nala qabto oo magaranaysa nala taakulo nala ku taakuleeyo arrimaha bulshada baanu jecella inaanu si fiican wax uga qabanno hadday tahay wadooyinka iyo hadday tahay nadaafadda magaalada iyo hadday tahay townbalankaba si fiican baanu u rajaynaynaa inaanu wax uga qabanno imise xubnood ayaa ku doortay waxay doortay siddeed xubnood waxyaabahaad is leedahay hore weydinku qabsoomi maayeen oo hadda waad qabanaysa maxaa ka mid waxaanu tabaynaa maadaama aan maamul hore ka dhaqaaqin waxaanu isku dayaynaa in aanu ka dhaqaajinno maamul hadday tahay xagga nadaafada iyo hadday tahay agga wadooyinkaba iyo dakhligaba ka waran waxaasoo dhan waxyaabaha qorshahaydinkaa maxay waxaa nooga qorshaysan marka hore haddii horta aan la helin amni iyo boolis waa baalashii dowladda wey gaadiid inayna siiso booliskii la keeno hadiiba maxkamadii la furo la tayeeyo saasaanu uga baahnay dowladda waa gartay ka waran dhismaha dowladda hoose iyo qalabayntiisa iyo taageerada aad u baahantihiin dhanka tababarka maadaama markii ugu horraysa ay degmadinu yeelanayso golo deegaan waxaanu runtii xaqiiqiyan gurigii dowladda hoose inkastuu dee dayacan yahay waxbaa ka dhisan laakiin wuxuu u baahan yahay qalabayntii in magaranaysa ribeering lagu sameeyo haddii aabahayd maayo waxyaabahaasuu u baahan yahay wax hore oo jirayna ma jirin hadduunbaa loo baahan yahay in arrimaha in laga howlgalo mxaarajnadegmada inay noqoto degmadii degmooyinka ugu horraysay baanu rajaynayna